Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka f m yada magaalooyinka geeska africa iyo internetka ood naga dhegaysataan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa isniin lix iyo tobanka bisha februari sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo madadaaladii qaybta ka ahayd barnaamijka waxaana idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
xamuda qolkiiba sagaashan qiyaas ahaan markii loo fiiriyo inay dhalin ay wax badan ka og tahay ee aweerna ku tahay inuu cudurkaas jiro een sababta ay u og yihiin ama wax keenan waxaa waaye badankood ardada dhalinyarada soomaaliyeed waa dad wax barto oo iskuulaad dhigto jaamacada dhigto marka way og yihiin
taasi waa muna axmed cabdulle guddoomiye ku-xigeenka ururka somba oo ka waramaysa kaalinta ay dhallinyaradu ka qaadan karaan wacyigelinta cudurka dabaysha qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada beledweyne iyo qayb kale oo ka mida sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan iyo heeso kala duwan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida diyaaradaha dagaalka ee masar iyo kuwa liibiya ayaa duqeeyey maanta oo isniin ahayd xarumo ay kooxda daacish ku leedahay bariga dalka liibiya taasi oo looga argudayey dilka qoorgoynta ah ee lagula kacay koob iyo labaatan qof oo masiixiyiin ah oo u dhashay dalka masar duqeynta ayaa lagu bartilmaameedsaday xeriyo kooxdu hub u yaalay oo ku yaala magaalada darna saacado yar kadib markii kooxda daacish ay internetka soo gelisay fiideo muuqaal oo muujinaya dilka ay ku gowraceen dadkaasi madaxweynaha masar cabdifatax siisi ayaa khudbad uu jeediyey wacad ku maray inuu jawaab ka bixin doono dilka qoorgoynta oo ku tilmaamay fal argagixiso oo nacay badan saraakiisha dalka ukraine iyo hogaamiyayaasha jabhadda goonigoodsadka ah ee ruushka uu taageero ayaa dhinacba dhinaca kale ku eedeynaya inay jabiyeen xabad joojintii cusbayd ee ay dhowaanta labadaasi dhinac isla qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ukraine ayaa maanta oo isniina sheegay in boqol iyo laba iyo toban jeer uu weerar uga yimid dhanka jabhaddaasi goonigoodsadka ah dhinaca kalena abaanduulaha jabhaddaasi ee bariga dalkaasi ukraine ka dagaalanta ayaa isaguna sheegay in maanta ciidamada ukraine ay ku soo qaadeen weeraro cirka iyo dhulkaba ah labada dhinac ayaa dhowaan dalka belarus waxay ku gaadheen heshiis xabad joojin ah oo farayey in labada dhinacba ay jiidaha dagaalka ka baxaan kana saaraan ciidamadooda iyo hubka culculus ee halkaasi u yaala walow ay hadda u muuqato in xabad joojintaasi ay tahay mid meesha kasii baxaysa
booliska dalka denmark ayaa sheegay inay xidheen laba qof oo looga shakisan yahay inay gacan siiyeen ninkii hubaysnaa ee labada qof ku dilay laba weerar oo kala gaar ah oo uu ka fuliyey magaalada copenhagen sabtidii booliska ayaa sheegay maanta oo isniin ah in labada qof looga shakiyey caawin iyo dhiirigelin ay ninkaasi oo labilaatan jir ah ku dhiirigelinayeen inuu fuliyo weerarkii uu ku qaaday goob ay ka socotay dood la xidhiidhay xorriyadda hadalka iyo weliba macbad ay yuhuudda ku leeyihiin magaalada copenhagen ra-iisul wasaaraha denmark haweeneyda lagu magacaabo helen thong schmidt ayaa labadaasi weerar ku tilmaantay fal xun oo argagixiso oo ka dhan ah denmark militariga dalka nigeria ayaa sheegay in magaalo ku taala gobolka borno oo kooxda boko xaram ay hore xoog ugu qabsadeen bishii hore dib looga qabsaday maanta militariga ayaa sheegay iyaga oo kusoo bandhigay boggooda twitterka ay ku leeyihiin isniintan maanta in howlgallo militari oo argagixisada lagaga safeynayay meesha la yidhaahdo manguno oo iyo deegaano kaleba ay guul ku dhammaadeen waxaana uu sheegay in howlgalkaasi ay qayb ka qaateen duqaymo xagga cirka ah islamarkaasina ay horseeday gacan ku dhigista qaar ka mida fallaagadii iyo sidoo kalena gawaari xamuul ah oo ay ka buuxaan cunno iyo agab kale oo loogu talagalay maleeshiyada boko xaram ee ku sugnayd magaaladaasi
halkaad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa v o a oo idinka imanaysa washington barnaamijkii wacyigelinta dabaysha ayaan ku guda jirnaaye laanta af soomaaliga ee v o a ayaa dhowaan muqdisho ku qabatay dood ballaaran oo looga hadlay kaalinta ay dhallinyaradu ka qaadan karaan wacyigelinta cudurka dabaysha doodan waxaa xidhiirinaya wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste waxaanay dooda u dhacday sidan ku soo dhowaada barnaamij dood ah oo ku saabsan wacyigelinta cudurka dabaysha barnaamijkan oo ah kii labaad ee idaacadda v o a ku qabato magaalada muqdisho ayaa waxaa igala qaybgelaya mune axmed cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka soomba mune xasan maxamed guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan maxamed warsame sandhool guddoomiyaha dhallinyarada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo shucayb cabdulaahi xasan oo ah guddoomiyaha dallada sooye ee arrimaha dhallinyarada aan ku horeeyo sandhool maxay tahay aragtida ama maxay dhallinyaradu kala socdaan marka laga hadlayo cudurka dabaysha sidiisaba bismi illahi raxmaan raxiim aad u mahadsan tahay jaaniska maantana siisay idaacadda c o a oo barnaamijka dabaysha boliyada cambaign su-aasha ay weydiisay xasan oo ahaa yani waxyaabaha ay kala socdaan dhallinyarada qaybtan dabaysha booliyada dhallinyarada kolleyba inta badan boqolkiiba waxaan aaminsanahay in barsadii jahaan aysan war ahayn wax layihahdo bolio xaaladdeedana ka warqabin waxay tahay inaan aqoon u lahayn ee laakiin u arkaan inay tahay wax dadka yacni ahaan lagu tallaalo lagu naafeeyo barbalemna u keeno waxay u arkaan inay tahay wax yacni dadka kale aan nafca u keenin ee cudur la faafinaya ay yihiin daawada bolyadu yacni waa cudur ama yacni fayraska ah dhalinya haddii aqoon u lahaan lahaayeen dhalinyarada maanta waxay noqon lahayd waddanka waxyaaba yani inta badan aan kusoo noqon kana suula waxaa la jiray in kiisas badan oo booliya waddanka kusoo dhaceen ama lagu arkay caruur badan ku naafooween hooyooyin badan wax ku noqdeen dhib ku barbaroon barbeen ku noqdeen sidaa daraaddeed cudurkan booliyada ah dhallinyarada hadda yacni ahaan waxyaaba badan kama fahansano waxaan rabnaa insha allah in wax badan ka fahmi doonaan sanadaha soo socda insha allah shucayb dhallinyaradu maxay kala socdaan cudurka dabaysha dhalinta intooda waxbarata oo iskuulaadka aado jaamacadaha dhigato oo madaarista ku jirto ilaa xad way la socdaan balse intooda aan waxbarashada nasiibka u helin ama derbijiifka ah ama koolodhuuqda ah ama miiga meelaha aan waxbarashadu aysan ka soconin ku nool kuma buraarugsana ama ma fahansana dabeesha iyo waxyaabaha dhaliyo iyo sida looga hortago iyo daawadeeda sida loo raasho intaas dhan kuma baraarugsana marka waxaan leenahay dhalinta intooda qalinkay buugga hayso ilaa ay xad waxbay ka fahansan yihiin ugu yaraan in ay tahay cudur dilaa ah way og yihiin oo naafeeya dhalin badan oo da-doodu ay ka yar tahay soddon ilaa iyo ilmanimadooda inuu naafe u keento way ogyihiin intooda waxbarato oo madaarista lagu qaataa dugsiyada dhexaa lagu qaataa dugsiyada saraa loogu sheegaa hadduu haddee ardaygu ama dhalinyaradu ay jaamacado dhigtaanna waxaad moodaaba inay kusii baraarugahayaan oo ay ogyihiin balse waxaan leenahay tirada inta waxbarata ah aada u yar aawadeed tiro yar oo dhalinyarada guud ahaana ayaa waxay tahay ku baraarugsan aan usoo gudbo muna axmed cabdille muna waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenka soomba dhallinyarada inta aad ka warqabto magaalada muqdisho aad ku nooshahay maxay kala socdaan cudurka dabaysha waxaa moodaa boqolkiiba sagaashan qiyaas ahaan markii loo fiiriyo inay dhalinyaro ay wax badan ka og tahay ay aweerna ku tahay inuu cudurkaas jiro sababta ay u og yihiin ama wax keenan waxaa waaye badankood ardada dhalinyarada soomaaliyeed ee muqdisho degan waa dad waxbarto oo iskuulaad dhigto jaamacada dhigto marka way og yihiin teeda kaleeto sanad ka hor oo kambeynkan waxaa tifiyada laga soo daayay waxaa laga soo daayay ololaa dhalinyara qaabteen oo looga hortagaayo marka markii la dhaho maxay ka ogyihiin gobolka banaadir boqolkiiba sagaashan way ogyihiin inuu cudur dilaa yahay dadka naafeeyo dhibaato badan kaysta way ogyihiin laakiin haddii la dhaho rural areada dadka baadiyaha degan aanan haysanin facility ee video ku fiirsadaan aan haysanin facility iskuulaad ayna ka jirin meeshaas dad ehel u leh cudurkan booliyada ayna ka warqabin ay joogaan dadkaas waxba kama laakiin markaas gobolka banaadir la dhaho wax badanay ka ogyihiin muna xasan maxamed isla su-aashaas waxaad ka timid gobolka hiiraan waxaad ka warqabtaa meelo badan oo barakacayaal halkaasi dadka ku dhaqan in cudurka uu saameyn ku yeelan karo dhalin badanaa halkaas ku dhaqan oo waxbarata maxay dhalinta beledweyne kala socdaan ama guud ahaanba gobolka hiiraan wacyigelinta guud ahaan in aragti sidee ah ayay ka haystaan cudurka dabeysha xaqiiqdii cudurka dabeyshu waa cudur naafeeya qofka bini aadamka ama saqiir ha ahaado ama kabiir ha ahaado marka uu aafeeyo uu ku dhaco waa cudur naafeeya jir ahaan iyo maskixiyanba u naafeeya Een, bulshada iyo guud ahaan dhalinyarada gobolka hiiraan Een, yani dadka isku mid ma ahan waa laba qaybood qayb waxa waaye dad la socdo oo wacyiga jiro dhibaatooyinka cudurka dabeesha uu leeyahayna ka warqaba dadka kalenta waa kuwo aanan ka warhaynin ee aan waqtigu u saamixi waaye ee aaminsanba horta inay yihiin waxaan wax cudur la dhaho oo dabeel la dhaho inuusan jirin dadka aanan aqoonin dabeesha waxa ay tahay iyo inay dhibaato u keenayso qofka biniaadamkaan ka siin waxay u yaqaanaan wax dabayl marto qof biniaadana kadibna daawo dhaqameed loo isticmaalo een, canugii lagu gubo een, geedo dhir ah lagu qiiqiiqiyo saasay u yaqaanaan laakiin dadka dhalinyarada ah ee gobolka ku nool hiiraan ee, dhalinyarada reer hiiraana in badan oo ka mid ah dadka wax bartay aaday ula socdaan marxaladaha jiro dabeesha saameynta ay leedahay waxay ka qayb qaataan kambeenada dhacaa ay ka qayb qaataan waxay ka qayb qaataan een, ol olaha lagu cirib tiraayo dabeeshay ka qayb qaataan runtii wacyigooda fifty percentage aaduu dadku u sarreeyaa sidii hore ma ahan had deertaan yani dhalinyarada waxbay baratay een, waxaad arkaysaa percentageka ugu badan oo dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxayso gobolka hiiraan waxay bartaan caafimaad een, caafimaadkuna qayb ka yahay een, een, xaqiiqdii een, boolyada marka wacyigooda wuu sarreeyaa laakiin dadka waxaa loo baahan yahay in waq- dadkan ay yaqaanaan dabeeshu waxa ay tahay iyo bolio waxa ay tahay inay yaqaanaan waxaa ka muhiimsan in kambeyn culus inta la qaado dhallinyarada ay u diyaar garoobaan guri kasta laga wacyigeliyo oo la ogaado dhibaatada iyo faktiga ay saameynta ay ku yeelayso bulshada dabeyl hadday timaado oo oo bolio ah booliod hadduu qofka uu uu asiibto marka waa mahadsan tahay xasan wax badan ay kala socdaan dhallinyarada reer hiiraan cudurka dabeesha iyo wacyigelintiisa sandhool kaalin intee la-eg ayay dhallinyaradu ka geysan karaan wacyigelinta cudurka dabeysha kaalinta ka geysan karaan dhalinyarada maanta een, boolyada horena waa u geysteen haddana diyaar waxbay inay ka geystaan weligoodna ka geysan doonaan ay diyaar u yihiin Een, kaalinta ay ka geysan karaan marka ha- kas aana gaarin kaalinta ay ka geysteen aan ka hadalno Een, anigu shaksiyan waxaan guddoomiye u ahay dalada dhalinyarada koonfurta waddanka soomaaliya waxay ahayd daladii labada kun iyo labayo tobankii xilligii sheegay fariska nooga soo gudbayay waddanka nigeria ee sida lagu sheegay ee waddanka muqdisho ka bilowday xamar jajab iyo eeriyadiisa een, ururradii dhalinyarada loo wacaan ka mid ahaa ee loogu wacay inay ka qayb qaataan ee wacyigelintaasi qeyb ku yeeshaan ee sidii u hor istaagi lahaayeen ka mid yacni ee, member ka noqon lahaayeen een, wasaaraddiina waagaas ka shaqaynaysay waxay ahayd wasaarad active ah oo ilaa haddana xoogaan active ah een, waxay noo waceen kulamay noo yeesheen waxaanu ka mid noqonay bal daawadan la wado ee dadka deegaanka ama degmooyinka ah si bulshada loo fahansiin lahaa loo gaarsiin lahaa inay waxaanay yihiin daawo ayaga dan u ah inay dan u tahay in la hor istaago cudurkani Een, sidaa daraaddeed hadalka yaanan ku badinin hawliga uu ku socday markaasi iyo fariska intuu leeka kisaska la sheegayay waxaanu ka qayb qaadanay inaan dhan walba ka galno waxaan u sameynay xarumaha ay isku yimaadaan dhalinyarada sportskan bartan sports u qabano waxaanu sameynay goobaha wacyigelintaanu sameynay waxaanu sameynay inaanu ku ballamino meelaha iskuullada secondaryga waxaanu tagnay isku- jaamacado badan oo qeybaha caafimaadka ka mid ah aanu tagnay Een, waxaanu garab istaagnay wasaaradii iyo civil society-gii iyo hay-adihii dabargoynta awooddu lahaa inay sameeyaan Een, dhalinyarada boqolkiiba waa toddobaatan waddanka marka lagu sheego Een, ololaha ay ka geysteen muqdisho banaadir keligeed ayay dhalinyarada ka dhex muuqdeen ololo boolyada ah inay qayb ka qaataan Een, dibna waa loo xaqiijin karaa wasaaraddan waa la weydiin karaa haddana yacni haddii qaybta ka geysan karaan laga hadlane Een, wixii ayaan laga dhigin projectii oo wan wan muddo kaaban socday ee mar walban dhalinyarada loo baahan yahay ee marka loo baahda keliya loo wacan karo markaan loo baahnayn loo wacan karin Een, waxaan rabnaa anytime kasta waqti kasta annagana xisaab iyo qarashaad toona midnaanu ku xirayn inaan xoogeena aanu kaga qayb qaadano wasaaradda iyo hoolaha iyo ururada hoole barnaamijkaasi inaan wacyigelinta qeybaha dhalinyarada iyo eh, sida kaalamka kole iyo meelaha inaan tagno ololaha inaan ku fulino taasaan diyaar u nahay waana ka geysan karaan anytime kastan ka geystaan diyaar u yihiin shucayb cabdullaahi adiga aan siiyo kaalinta dhallinyaradu ay ka geysan karaan wacyigelinta cudurka dabeysha Eh, runtii aad baan ugu ammaanaya saaxiibkay kaalinta muuqata oo ay hore uga maxaan ku dhahay uga geysteen Eh, tan ay ka geysan karaan waxay tahay haddii la siiyo fursadii oo ay siiso oo waktiga uu u saamaxo tasjiilaadkii waxyaabihii lagu adeegay uu u saamaxo Eh, kaalintoodana oo bulshada weynta soomaaliyeed ay aragto in dhalintu kaalintooda ay muhiim tahay in dhalintu ay tahay eh, eh, cidda ugu weyn oo arrinkan kaalin ka geysan karto tusaale haddaan soo qaadano eh, bulshada soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo in ka badan waxaa la yidhahda waa dhalinyaro dhalinyaro micnaheedu waa da-doodu inta ka dhexe inta ay ay- ay ka hooseyso soddon iyo shan amaba dhe afartan iyo wixii ka hooseeyo Ee, intaas waxay kuu caddaynaysaa haddii boqolkiiba toddobaatan iyo in ka badan cudurka uu saameynayo ee, dabcan cidda ugu horeyso inay la dagaalanto oo waqti geliso oo ee, xikmadeeda cilmigeeda awoodeeda maalkeeda hantideeda iyo wacyigelinteeda iskugu darta loo baahan yahay waxay tahay dhalinta balse mar walba waxaa imaanayo caqabado yaryara imaanayo oo dhalinta kaalintooda inay geystaan ka hor istaagayo kow ee, dadkii da-da ahaa oon u arkayninba in dhalintu ay kaalin ku leedahay barnaamijkan ee, goor ay bahashu ay faraha ka baxday unbaa la la dhihi doonaa war meeyey dhalintii aaway wacyigelintii iskuulaadkii wacli- wacyigelintii kaamumkii safaradii gobolada lagu aadayay degmooyinkii kala duwanaa waxaas dhan mar dambaa la fahmaa balse haddii tallaabada koowaadba laga dhigi lahaa ee arrintaanu yay saamaysaa dhalinta iyo ciyaalka ama dadka da-da yar then ayagaa isfahmi karo W- wejiyaal kala duwan iyo qaabab kala duwan oo wax iskugu sheegaana jiro tusaale ee qofka maxaan ku dhahay siddeetan jirka ah ee group dhalinyaro oo soddon iyo shan jira ah ama labaatan jira ah fariinta u gudbinayo waxay noqonaysaa un fariin dardaarana laakiin markii la rabo muggeeda iyo micnaheeda in la arko waxay ku xiran tahay ee yaa qofka qofka qofka la hadlaya waa kuma Eh, for example waxaan leenahay anaga qaabab wey oo qaabab badan oo dhalinyarada aan eh, isku wacyigelinaa jirto sportsaa jiro oo kooxyo la sameeyo oo barnaamijka loogu magac daraa dhici karo gabdho gabdho wacyigelinaya dhici karo wiilal wiilal wacyigelinaya dhici karo eh, fasal fasal wacyigelinaya dhici karo marka waxaa moodaa age mateska ama da dadka isku da-da ah kaalintooda way muuqataa horaa loo arkay haddana way jirtaa balse heerkii la raba ma gaarsiisana haddii jaaniska la siiyana waxaan leeyahay kaalin lixaad lay ka geysan karaan ee, wacyigelinta cudurka ayagoo tusaalooyin soo qaadanayo oona arkayo inta inta tiro ee dhalinyaro uu naafeeyey oo cudurka la nool iyo viruska oo macnaha uu naafada u geystay Ee, waxaa kaloo jirto ee, caqabad waxay ka jirtaa in dadka loo sheego in viruskan uu daawo leeyahay talaal leeyahay laga hortagi karo taasina waxaa gudbin karo oo fariin toosa gudbin karo dhalinyarada gud- ee, gudbin karto marka waxaan leenahay hadday noqon lahayd in daawada iyo muggeeda la gudbin lahaa fariin ay tahayna dhalinta kaalin ay ka geysatay wacyigelinta kaalin ay ka geysatay in bulshada lagu soo jeediyo barnaamijkan oo ololo lagu qaadana ee kaalin lixaad ay ka geysay sidoo hadda sheegaya saaxiibkii warsam oo kale laba kun laba iyo toban iyo laba kun saddex iyo toban ee kaalintooda aad bay u muuqatay iyagoo har urur ah oo macnaha at this stage in aan dhihi karnay magaalada muqdisho dhan guud ahaan toddobiyo tobanka degmood waa laga arkay Ee, ilaa haddana astaantooda ayaa meel walba ku dhegan marka ka waran marka ama male haddii guud ahaan dhalinta dhan ay u kici lahayd barnaamijka marka kaalin baan ku leenahay waana sii wadi doonaa insha allah mune axmed cabdulle in- bal ka waran isla su-aashaas maxaa ku biirin kartaa dhalinyarada waxyaabaha ay kala socdaan dhalinyarada aan idhaahdo kaalinta ay ka geysan karaan wacyigelinta cudurka dabaysha بسم الله حسن مرك لبعض وما سنتهاي إن دلنت حقيقة مركي رنت لجها له إن عيك جيس كران قيب وين إن لبعض كون سدعي تبان كلا لبعض كون لبي تبان كي دك شقي وحيا هاي إن دلين ما هي عند إيجا إن إن فكت وحدة كسامين سنة ودك دلين يريه إن دك أو waxaan cilmiga u leh ama mar kasteeta responsible-ka ahna ee waa dadka dhalinyarada marka kaalin weyn ay ka qaadan karaan En, eh, en, markii la fiiriyana marka waxqabad la dhahana dadka wax qabto oo xoogooda firfircoon waxaa waaye dadka sh- dhalinta waa oo sha- oo dha- dhalinyarada ah marka kaalin weyn ay ka qaban karaan Eh, shalabo kiisas yar muqdisho laga sheegay waxa cirib jirayna oo la dhihi karo lagu ammaani karo aana marna la hilmaameynin waa dhalinyaro hal urur ah oo u kambiin gareeyey inay barnaamijkaas qabtaan oo caafimaad ahaan yaqaano ama waxba ka ogbay inay meediya ka hadlaan waxaa meediyaasha ka shaqeeya waa dhalinyaro inay kaamam ka tagaan inay social responsibilityga dhalinta laga rabo ay muujiyaan waayo eh, wadan walbeed waxa wax wax u qabto ama dhabar istaago oo lafdhabar u ah waa dhalinyaro In- haye munu dhalinyaradu waa cudud aad u ballaaran oo een, markii la fiiriyo bulshada inteeda kale ka tiro badan labaatan iyo shan ka mid ah boqolkiiba waxay noqon kartaa dadka kaleente waa cudud aad u ballaaran oo la dhihi karo qofka bini aadamka ama bulshadaasi hadday cududaas la mideeyo oo ay meel ku wada jirtaan waxaa baaba'ayo dhibaatooyinkii laga cabanayo dhanaa baaba'ayo dhalinyarada soomaaliyeed een, way u dhabar adeegeen runtii dadka aad arkaysa marxaladda ay ku jiraan wax ku baranayo dadka aad arkaysa jawiga een, maanta muqdisho iyo wadanka guud ahaan uu marayo ku nool dadka aad arkaysa ayagoo yaryar wax baranayo ayagoo oo maxaan ku dhahay yaryar caafimaadka ka shaqeynayo dadkooda diyaar u ah waxay u baahan yihiin instruction bas in la sameeyo in dhallinyarada la yidhaahdo waddadaanaan raacaynaa oo wasaaradda caafimaadka ay tilmaamto ay tidhaahdo waddadaanaan raacaynaa waddadaana noo wanaagsan aan ka wada qayb qaadano een, ciribtirka dabeesha haddii la yidhaahdo xasan waxaa meesha kasoo baxaya cudud midaysan oo awood buuxda u leh inay ciribtiraan dabeesha xaqiiqdii waana awood aada u ballaaran dhallinyarada soomaaliyeed Een, ma isdhahayo dhalinyaro ka karti badan oo ka awood badan maanta oo ka aqoon badan adduunyada ku nool laakiin haddana waqtigaa saamixi waaye waqtigaa saacidi waaye Een, waxaa dhumay dowladnimadii halka- heerkalkii dowladnimo dhanaa naga baaba'ay Een, waxaan hadda u istaagnay marka dhalinyarteena intaad arkaysa dhalinyaro meesha kula fadhiiso waa mas-uuliyad Een, dhalinyarada dalada dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyarada gobolada gobolada dhexe guddoomiyahooda fadhiya Een, waxaa ka fadhiso gabadha walaasha idna dhalinyarada is- een, simba oo ah dhalinyarada dhakhaatiirta yaryar ee wadanka u kacay anigoo ah guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan dhammaanteen mas-uuliyaddii inagoo yar aan xambaarnay waxaan awoodi karnaa marka wax kasta oo caqabada oo wadanka dhib ku ah oo dadkeena dhib u keeni kara inaan ka hortagi karno inaan wacyigelino bulshadeena iska dhaafo dhexdaa intaa u xirano yaan maanta xaaqimo qaadan karnaa wadooyinka xaaqi karnaa oo wixii xumaana aan xaaqi karnaa marka waa cudud aada u weyn dhalinyarada oo la isticmaali karo marka dowladda soomaaliya jaanisa haysataa dowladihii hoose jaanise aysan dowladihii iyaga ka horreeyey jaanise aanan haysaninay haysataa hadda waxay helaysaa milyanis dhalinyaro ah oo jaamacadaha ka qalinjibiyey oo caafimaadka yaqaano ayay helaysaa wasaarad kasta waxay helayaan kumanaan dhalinyaro ah oo facultiga ayaga meesha ay ku joogaan oo wasaaradda ee qusayso ee tahay dhalinyarada wax kala qaban karta heli karaan maca daalika hadda waxaan helaynaa milyanis milyanis oo dhalinyaro ah wax baratay oo caafimaad ka baxday oo dabeesha iska dhaafay cudurrada halista ah ka digtoonaan karto marka dhalinyarada cudud weyn oo aada u muhiima waaye een, dabeesha iska dhaaf waxyaabo badan aan wax ka qaban karnaa waxaana jira tallaalka sidiisaba in dadku ay fikrado badan oo qaldan ay ka haystaan dhalintu maxay ka bedeli kartaa afkaaraha qaldan ee tallaalka laga haysto waa su-aal aada u fiican aad yani qiimana u leh bulshadan u baahan in lasoo bandhigo dalaalka waxaa laga haystaa fikir yani oo ka duwan cudurkan waxaa laga haystaa yani waxyaaba badan oo ku saabsan inuu yahay dila laakiin bulshadu qaarkood waa bulshadeen dadka wax loo qabanayo way yihiin dadka u baahan in ka faa'idaystaan ama aan gaarsiino dadaalka iyo juhdiga waa kuwey yani waa dadkan yani aan soo bixi karin aqoonta lahayn oo inta badan xaafadaha iyo caruurta kamid ah waxay kamid yihiin hooyooyinka dadka waxaan u qaadnaa lagu geeyaa keliya wax yiraahdo baa wax yiraahdo waxaa lagu geeyaa daawada iyadoo lagu wada kaartoman ama waxaa lo- siyaasiyiin ka shaqeeya markii dadkii ka qaadan waayaanna way daadiyaan laakiin muhiimaddu waxay tahay keliya in la daba socdo dadka wacyigelinta yaqaana daba socdaan ee baraarujiyaan inaan hooyadii hadda ka hor igu dhacdo oo kale inaan hooyadii oo wada yacni u diidan qolo tim ka mid a booli daawada siinaysa ee tiri yacni haddii ay dhigaan ilma la-aan ama madhaleys aan ka qaado yaa ka mas-uula Een, waxaan wadnay sticker uu ku sugan yahay madaxweynaha oo aan soo daawacnay oo ah dadka inay kusoo qaataan uu yahay madaxweynihii ummadda soomaaliyeed oo haddana yacni qaadanaya dhibcihii boolyada Een, waxay igu jawaabtay waxay ahayd tiri madaxweynuhu lacag uu haystaa ilmada hore u dhalay laakiin hadda raba inaan ilmo ka dhalo marka taas kale waxay u baahan tahay keliya in fikirka ku jira laga daadiyo oo lagu dhaadhiciyo yacni faa'iida uu leeyahay oo kale Een, qofkii waxna ma aaminsana problemku ka aaminsan yahay marka sidaa daraaddeed yacni waxaan dhihi karaa dadka adeegsan lahaa dhalinyarada ayaa ka jiifa ayaan u haysta xiina qaban karaan waxaan uga codsaynaa keliya in dhalinyarada keliya ay wax walbo qoraal loo saaro ay hooshana qabtaan lagula xisaabtamo juhdiga dadaalka rabaan ayaa ay gelin lahaayeen lo- yacni aan la hor istaagin loo fudeyo sida walaalkay een, shucaab oo kale uu ka mid yahay ee wallahan ugu jireen wax yacni wadanka ka qayb qaataan dowladgoynta booliyada shaacir cabdulaahi maxay dhallinyaradu ka bedeli karaan afkaaraha qaldan ee laga haysto in tallaalka cudurka dabeysha runtii sidaa u sheegnaba dabeel dadka qaar waxay u malayaanba dabeysha la sheegay inay tahay wax eh, ruuxaan camal ah oo dadka galo oo sidaas darteed reer miyiga iyo dadka baadiyaha ku dhaqan waxay aaminsan yihiin in waxaan aysan virus ahayn ay tahay cudur cudur dabeel ah ama ruuxaan waxsaas camal ah marka waxayna aaminsan yihiin in lagu lagu bixin karo gubniin iyo waxyaabaha oo laisku bu- uu uumi uu- in la uumiyo iyo waxaasay ka daba wareegtaan isku soo wada duuduub ee fikirka qaldan waxaa looga bixi karaa marka horeba aqoon darada keentay inuu fikirka qaldan meesha galo ee dee kow waxaan dhahnay dowlad la-aantii iyo dhibaatada meesha ka timid balse haddana waxa waaye ee, lagama daalayo oo waxaa la sameynaya wacyigelinta inay ka hormarto talaalka ayaa la rabaa ee in bulshada marka hore ee waqti la geliyo laga wacyigeliyo loo sheego waxaan inay jiraan ga- kadib buu talaalka waxtar yeelan karaa oo sida la rabana loo qaadan karaa marka waxaan leenahay aqoonta iyo waxbarashada in la laba laabo ee ilaa hee- heerka hoose ee miyiga iyo tuulooyinkana la gaarsiiyo ayaan dhihi lahaa ayaa looga baxaya In- muna waxaan maraynaa gebagabadii barnaamijka waxaan jeclahay adi inaan ku weydiiyo in sidee dhalinyaradu kaa- door intee leeg ay ka qaadan karaan guud ahaan sidii cudurka loo zuulin lahaa bismillaah n walaalkiis waxay ka qaadan karaan door aada u weyn waa haddii ayaga issaaraan responsibilitigaas inuu saaran yahay dadkan dhibaateysan ama dhibaatada ku dhacday inay eh, mu- muhiimad weyn ka saaran tahay n anigaan kula hadlayo waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka ururka samba waa waxaan ahay arday dhowaan soo qalin jabi rabto sanadkan insha allah waxaan una istaagnay ina dadkeena dhibaateysan aan gaarin goobaha caafimaad aan awoodin inay tagaan aan gaari karin ama wac- wacyigalisnayn inaan wacyigelino sidee lagu wacyigeli karaa in sida anaga isku asaasan kale laisku asaaso mee dadka me- kaamamka joogaan loogu tago loos loo sheego inay cudurka cudurkan ee oo preventive yahay oo laga laga daaweysmaayo oo intaan cudurkan dhicin laga hortegi karo keliya ayna kaaga xiran tahay maama laba dhibcood aa cunugaaga siisatid Een, in loo tago waxyaalihii kalena laga dooci in la meediyaha laga hadlo in goboladii la aado loo tago goboladii aan awoodin aan la ognahay in isbitaalo ku oolin ama awareness haysanin inaan awareness ka bixino in mar kasteeto muhiimaddu waxay tahay in dhalinta eh, inay midowdo si walba ay ku midoobi karaan la ogaado social responsibility oo ku saara adiga waxaa tahay arday khaasatan ardada caafimaadka barato adiga waxay ogtahay qofkan wuxuusan ogeen kan b eda dhigto ama it ga dhigto hadduusan aqoon u lahayn waxaa adigu aqoon u leedahay inaa badbaadiso ogow naf aa badbaadisana waxay waxay ka qiimo badan tahay wax aan la qiyaasi karin waayo qof adiga caafi adig wax aan u sheegtay ama aad adagtiisa ku caafimaaday oo oo waxyaale aad kuu farxad gelinayo marka in dhalinteena ay ogaadaan mas-uuliyaddiis inay saaran tahay si walbeeta ay iskaga deji karaan iskaga dejiyaan ee ka tagaan wacyigeliyaan kaamamka tagaan anaga hadda kaamamka waa tagnaa free of charge anaga lacagteena anaga transportationka jaamacadahana loo siiyo ama shoppingkeena aan ka jarno marka in sidaasoo kale taan dadna lagu dayanin soomaaliyadda waxay maraysaa ceelna uma maqano cidna uma maqano marka in aad iyo dadkaagaba loo soo jeesto dhalintaana responsibilityga saaran tahay khaasata kuwa ca- caafimaadka ahi ay u soo jeestaan kana wacyigeliyaan waqti kasteed muna aan kugu soo gebagabeeyo in dhalinta door intee leeg ayay ka qaadan karaan sidii cudurka loo zuulin lahaa gebi ahaanba maadaama cudurka sidaad og tahay uu wadamo qaar asia ka mida iyo africa iyo uu kusoo ururay caalamka inta badan horumar laga gaara cudurka dabaysha sidee soomaaliya looga zuulin karaa dhalintuna kaalin intee leeg ayay ka qaadan kartaa waa xaqiiqa war- waa wax jira waaye in adduunyada kaleenta laga suuliyo wadamada een dagaalada ay la degeena ay ku harto annaga soomaaliya aan ke- aan koog ka nahay een waxaa laga waxaa la- waxaa la- waxaa lasaga kaashan karaa oo dhallinyaradu ay kaalin ooga qaadan kartaa waxa waaye in dhallinyarada horta ay u diyaargarowdo dowladda soomaaliyana ay ogaato inay cudud meeshan ku jirto horta haddii dhallinyarada ay soo aruursato haddii dhallinyarada ay la hadasho hadday dhallinyarada wasaaradda caafimaadka isugu yeerto ay tiraahdo een, yani waa mas-uuliyadna wada saaran dowladda bas ma saarna wasiirka bas ma saarna madaxweyne bas ma saarna waa mas-uuliyad ina saaran qofka waa inuu badbaadin karaa ilaaha wax badbaadin kara waa inuu badbaadin karaa waxyaabaha yaryar ka badbaadin karaa een, dariskiisa canugiisa faamilkiisa iyo dadka oo mas-uulkiisa mas-uuliyadiisa asaga saaranta inuu ka badbaadin waa ugu yaraan een, waxaana saaran mas-uuliyad qaranaana saaran waxaan isaga kaashan karnaa inaan inaga in- midowno inaan inaga isu nimaano inaan u diyaar garowno dalkan yaa u maqan horta yaa iskale bulshada gobo- bulshada soomaaliya inay isweydiiyaan yaa iskale dalkan dhalinyarada inay issii weydiiso yaa iskale dhaldha dalkan oo mustaqbalka ah een, mustaqbalkii ummadda yaa ah odayaashan waa tagayaan mas-uuliyadda hadda saaran waa tegaysaa meeqaan soo arkaynay intaan indhaha soo kala qaadnay ninetygii wixii ka dambeeyey meeqaa marxaladoodan kasoo gudubnay dadkan way tegayaane dhalinyaradu waa inay yihiin naftirkooda intay isu yimaadaan xoogooda mideeyaan maskaxdooda horta maskaxda laga shaqaysiiyo yani qofka markuu maskaxdiisa fiyowdahay wuxuu soo saari karaa waxyaabo badanoo soo saari karaa bulshadu ama dhalinyarada soomaaliyeed een, markay isu keento horta yaa iskale gurigan maanta haddaa xaaqatid yaa seexanaya caawa haddaa bulshadan ka badbaadiso cudurkan dilaaga ah ee dadka naafeynaya ee curyaaminaya ee qaabka dadku u galaayo aad arkaysaan haddaad isweydiisid dhalinyaradu ay tidhaahdo bal aan ka hortagno maxaa laba dhibac wax laba dhibac een- een afka laysaga shubayo in bu- qof dhanoo bini aadan oo ilaahay uunta uu nooga baaba'o oo nooga ba- maxaan ku dhaha curyaamo waa dhibaato inteeda la eg soomaali gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay mas-uuliyada ina saaran haddii aad soo hana qaadatid oo fifteenba aad gaartid oo shan iyo toban da-daada ay gaartid waxaa ku saarmaysa mas-uuliyad bulshada horteena ku baaba'aysa inagaa inaga inagay naga dhabaaba'ayaan waa mustaqbalkii dhalinyaradii berri waaye kuwa maantaad tihiin inay markaan midowno oo isu imaano maahan in guruuba isu imaanayaan inay koox isu imaanayaan maahan een, dhalinyarada ayagoo oo oo guruubo ah intay is aruursadaya mas-uuliyad iska saari karaan ma ahan guruubkan aniga aad ima taageersana ma ahan kan waa iga soo horjeedaa ma ahan dhalinyarada soomaaliyeed cudud weyn oo muhiima waaye waxay badbaadin karaan neeshinkan dhanay badbaadin karaan waxay u horseedi karaan caafimaad waxay u horseedi karaan horumar waxaan ku daynay aan dhaweyto waxaa yimi waxaan sameynay program la yidhaahdo peer to peer peer education waxaan ku tijaabinayna h i v ids kaan ku tijaabinayna programka saksi soo noqday dha- waxaan ogaanay in qofka jilkiisaa qofka kalenta uu wax u sheegi karo maamooyinka maamooyinkan ku aadinay dhalinyarada gabdhaha ahay gabdhaha dhalinyaradan ku aadinay marka dhalinyarada cudud waaye cududeena aan mideyno bulshadaana aan badbaadino intaa ayaynu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii dooda ahaa ee aanu kaga hadlaynay wacyigelinta cudurka dabeysha barnaamijkan oo idaacadda v o a ku qabatay magaalada muqdisho waxaana igala qaybgelayay mune axmed cabdulle oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka somba mune xasan maxamed guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan maxamed warsame sandhool oo ah guddoomiyaha dhallinyarada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo shaceyb cabdulaahi xasan oo ah guddoomiyaha dalada sooye ee arrimaha dhallinyarada inta aynu barnaamijka noocana mar kale ku kulmi doono haddii allaha awoodda lihi ogolaado waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington waxaananu bartanka kaga jirnaa barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha waxaa inoo soo socdaa sheekada xiisaha badnayd ee lama huraan iyo sheekooyin kale iyo weliba qodobo kale marka horese dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno heesta mildaabo iyo fanaanada xamda kuwiin
mahigaaniyo sidii mayay midkii keenay mayda maharo mahigaaniyo sidii mayay midkii keenay mayda maharo madabashuwaygu maxay kusugaysidaan quurtayo madabashuwaygu maxay jacayl mahadho maankayga ku yeeshe meel halise ahay murugada jacayl mahadhe dhaabada waa la meerayse macaanow haygumadiyey dhaabada waa la meerayse macaanow haygumadiyey mamoodayn inuu igu samaqayo waxaan nintidaba maquurtay nafteed mamoodayn inuu igu samaqayo waxaan nintidaba maquurtay nafteed damaankaad gacaynu may dhacayba imaago oo igu mursadayo dhammaankaad gacaynu may dhacayba imago jacayl ma hadho waktigaa ku yeeshay meel hariise arkay murugada jacayl ma hadhe waktigaa ku yeeshay meel haliso midaabada waan la meerayse macaanow haygumadiyay midhaabada waan la meeraysay macaanu haygumadiyay midhaabada waan la meeraysay macaanu haygumadiyay heeskaasi mildhaabo iyo codkii fanaanada xamdi kuweyn intaasi aan kaga gudubno halkaad kala socotayna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan inooga yimid magaalada beledweyne waxaana inoo daadihinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij toddobaadkiiba hal jeer aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga barnaamijka waxaanu toddobaad walba idinkaga soo gudbinnaa magaalo ka mid ah geeska afrika toddobaadkan waxaan barnaamijka idinkaga soo tabinayaa magaalada baledweyne anigoo ah xuseen xasan dhaqane waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan qodobkan dhegaystayaasha iyada la wadaagayo waxa uu noqonayaa howlaha maamul dhisida ee ka soconaya qaar ka mid ah gobolada dalka colaadaha ka soo cusboonaaday gurceel iyo baladweyne wax ma u dhimi karaan magacayga waxaa la yidhaha maxamuud siyaad muumin ku magac dheer qoor dheere waxaan joogaa magaalada beledweyne dareenka iigu oyni waxa waaye dhibaatooyinka kusoo noqnoqday gobolka hiiraan dagaalada kusoo noqnoqday taas oo maamul u samaynta gobolka loo samaynaa dareen weyn ku ah taas marka waxaa leeyahay dadka dega gobolka hiiraan waa inay ka waantoobaan oo horu socdaan gobolka waa laga tegey marka waxaa leeyahay soomaalida reer hiiraanay iswalaashada waxaan kaloon baaq u jeedina nabadeed ano oday nabadoon ah gobolka galgaduud colaada ka socota oo lagu dirira ayadana waxaan leeyahay soo lasoo lasoo lasoo dhaweeyo colaadaas waxaan leeyahay nabad ha lagu soo dabaalay colaadaas galgaduudeed magacaada iyo meeshaad joogto magacaygu waxaa layidhaha xuseen maxamed sidow waxaan joogaa degmada beledweyne xarunta gobolka hiiraan dareenka maanta taagan wuxuu yahay waxaan aada uga xunnahay horta marka ugu horeysa colaadaha gobolada dhexe ka jira khaasatan hadda ku dambaysa galgaduud ka taagan waxaan leenahay colaadaas hala joojiyo waa dareen xun waa dhibaato lasoo maray inay wax ku dhintaan wax ku xumaadaan mooye waxba kuma samaadaan waa mahadsan tahay magacaada bismillahi raxmaan raxiim aniga magacayga waa sheekh cabdiwaajid sheekh cumar nuuriyow jooga magaalada beledweyne haddii aan cabiro colaada jirta iyo hiigsiga la sugaayo caqabaday isku yihiin boqol kiiba boqol colaadaasi aad oo aad oo aad oo aad oo aada ayaan uga xunnahay run ahaantii laakiin wixii looxul maxfuud ku qoran dee wax celi kara male kolleyba waa dhacayaan waa maqaadiir ilaahay waxaan horta mahad weyn usoo jeedinayaa odayaasha dhaqanka ee reer hiiraan iyo kuwii labada beelood ahaaye laftoodaba oo maslaxada qaatay saddexdoodaba waxaan leeyahay mahadaha idinka gaadho wax walba oo dhib ah haddii saas loo daba qabto horaan u socon lahayn dib u socod waa ka bixi lahayn insha allahu tacaala nabadan qoor dheere dagaalada soconaya iyo nidaamka la doonayo in la dhiso ma dhihi karnaa dagaalada waxaa lagu tilmaami karaa kuwa ay siyaasadi ka dambeyso ha waa la dhihi karaa oo waxaa jira wax federaalkiyaaba keenay dagaalka keenay marka waxaa layihi dawladdu iyaysan xamar keliya joogine gobollada inay ku soo baxdo xildhibaanada ku soo baxaan madaxda ku soo baxdo gobollada heshiis sida loo gaaro higsiga lix iyo tobanka ousan nooga baabeen oo ummaddeenu ay lix iyo tobanka isdoorato waxaan leenahay dawladdu si degdeg hawshaas ha usoo farageliso gobollada gogol ha ka fidiso si wanaag ha ka fidiso waxaan leenahay soo dhawaa dawlas xamar keliya ha joogin ka soo gudub ee gobollada imaad xaafadaha calanka soomaaliya haddii maanta aqoonaha soomaaliya ka buuxa marka dalka calanka xamar laga soo qaado gobolada hala keeno marka kaalinta odayaasha maxay noqonaysaa mar haddii nabadii aad tiriin dawladda ha qabato kaalinta odayaashu geesay ka taagan labaatan iyo afartii shantii sano odayaashu waa kuwa u taagan dhibka iyo dhibaatada waagii beri u taagan hadda dagaalkii ka dhacay maaldhawood beledweyne ka dhacay raggaa u dhabar adeegay qarashkooda ku bixiyey gogosha dhigay ku dadaalay in laysku keeno labada beelood walaalaha ku diribtay odayaashu maba habeenay maalmo seexdaan waa nabaday hirsood ka yihiin odayaashu ka yihiin horta runtii caqabad weyn waxaa isku ah meel ay dhibaato ka jirto horumar maiyo iyo higsi ma isu imaan karaan waxaa laga maarmaana marka horta in dawladda federaalka ay baahiso caqligeeda iyo ra'yigeeda iyo cilmigeedaba ay siyaadiso ummadda wax loo sheego la baraarujiyo la wacyigeliyo waxaan ognahay cadowgii oo meeshaan ka tegay ee shabaab ahaa dowlad inuu ku sameynaya xataa gaari gacanada dadka wada iyo kuwa yaanyada gada kulli dowruu geliyey waxbuu u sheegay dadkaas tababar ama siminaar siminaaro ayuu u qabtay siminaaradaas waxbuu ugu sheegay dadkaas wixii loo sheegay laga shuba waa rabaan waxa colaadaha kicinaya waa waxaas waxa kalsooni darrada keenaya waa waxaas waxaasoo dhan marka waxay waxaa ambaqaadi kara oo tirtiri kara dowladdii oo xooggeedii la helo horu socodkuna saasuu ku iman karaa ummadda reer hiiraanna boqolkiiba boqol waa ismasaamaxaysa waana cafinaynaa insha allah kuwiya dad hadda waxaa laga yaaba maanta inay maqlaan federaal federaal iska maqleen laakiin haddiisan la fahansiinin oo loo sheegin waxa federaal lagu higsanayo ama laga damacsan yahay dadaa waxay u fikireen wax magarata qabiil bas u fikireen inuu qabiil federaalka yahay laakiin ma ahan waa micnaha federal waa meel kastoo ka jira ethiopia andriskan ayuu ka jira marka federaalka ma ahan in qabiil bas dadka loo fahansiyo waa laakiin waxay u baahanta wacyigelin iyo seminar fara badan in dadka loo furo la ogeysiyaa in micnaha federaal uu jiro
horta arrimaha federaalka sida uu u dhisan yahay qaanuuniyan iyo sida soomaalida ay u haysato iyo sida hadda la doonayo in loo dhiso saddexdaas siyo u dhexeeya federalismku sharci ahaantiisu waa ummad xisbile wada nool is-aaminta isdoorata qabiil iyo isqoonsi iyo qajajax iyo midna aan lahayn waa siduu u dhisan yahay ummadaha ee samaystayna ay ugu horumareen haddii diinta lagu daqbaqana ay meel mar ku noqon lahayd sidaan u haysanno soomaali haddaan nahay federalismku wuxuu noola muuqdaa mid haddaa alla ku ron yahay qabiil ku salaysan annagoo noola muuqdaa federalism ahaan haddii marka dhabtii laga hadlo war federalismka danbuu noo wada yahay sharci ahaan iyo diin ahaan intaba
intaas waxay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada banadweyne ha mogaanin in toddobaadka dambe aad la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaynu ka soo tabinno magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay xuseen xasan dhaqana oo inala socodsiinayay sheekadaasi dareenka dadweynaha ee magaalada beledweyne uu kasoo duubay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington oo aanu ku guda jirnay barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabeysha haatan waxaad kusoo dhawaataan sheekada xiisaha badnayd ee lama huraan
dhowaada sheeko taxano ah oo halkudheggeedu yahay lama huraan sheekadan oo qayb ka ah maaweelo ku lifaaqan barnaamijka dabaysha waxa ay ka hadlaysaa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida sheekadan waxaa soo saaristeeda maalgeliyey qaadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadminimada u qaabilsan qaramada midoobey oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana v o a u fududaysay isticmaalkeeda raadiyaha ergo ee ay isna xaruntiisu tahay magaalada nairobi sheekadan hal abuurkeeda waxaa iska leh saxafiga iyo qoraaga soomaaliyeed ee cabdulqaadir maxamed mursal haddaba ku soo dhowaada qaybtii koob iyo tobnaad ee sheekada
si fiican akhriya qur-aanka ku dhawaaqa waree maxamed fadhiiso akhri subax baa inagu soo xiga galabtan aan galayna berrina waa jince haye ayaan iyo fardoosiyo way fiican yihin diibaano dhibka joog fadhiiso akhriya qur-aanka ku dhawaaqa alaam tara assalaamu calaykum wacalaykum wasalaam haye soo dhowow saaka waa soo dheeraatay roob leh maalintii dugsiga la fudhay ayaaba noogu kaa dambaysee waan dhowahay macallin basdaas hawl baanan kaaga maqnaa gartay waan ka xumahay xilli laysugu yimaado ama laysu soo booqda ama la wada hadlo maaha iga raalli ahow maya maya maya rooble wakhti kasta waa laysu imanaya oo wixii jiro waa laysu sheegaya ee bal xaggaa inooga bixi ardada aan iswaraysanne waayahay bannaankana jooji haye waaya macallin basdaas waxaan kuu hayaa war farxad leh oo beryahan oo dhan odayaasha deegaanku ay hadal hayeen war khayr leh waad wadaaye adigaaba haye baliiwad haye horta khayr allaha ku siiye wax badan baad macallin ahayd oo aad tubcaano qur-aanka baraysa gartay oo arday badanina ay ka aflaxeen Haye.
oo dibadda iyo dalkaba joogaan waa dhabtaasi khayr allah ha ku siiyo aniguna kuwaas ayaan ka mid ka mid ahaa macallin basbaasow Mm.
oo haddaan dagaaladii Mm.
iyo qixii Mm.
iyo jabkii Mhm.
iyo kala cararkii aanay dhicin Mm.
intaa in ka badan baad isoo saari lahayd yaraantaadii aad baaba u fiicneed waxbarashadee mahadsanid ha- waa yahay gartay haye
hadalka aan kuula socdaana waa sidii aan u horumarin lahayn qur-aanka guud ahaan iyo gaar ahaanba cilmiyada kale waa arrin wanaagsan ee taa maxaa talo ah oo la hayaa sidii wax looga qaban lahaa arrinkaas waa arrin qorshaheedu hadda soconaya loona ballansan yahay sidii loo horumarin lahaa Aha.
waxbarashada tuulada Haye.
isla markaana wax loogu kordhin lahaa Ah, manhajka guud ee waxbarashada tuulada waa arrin farxad iyo hididiilo hor la igelinayso rooblo arrinta aad ka dhawaajisay waxaa taas weheliya Eh.
sidii macalimiin kale Mm.
oo dhigta maadooyinka Mm.
xisaabta sayniska jogorafiga Haye.
iyo taariikhda loo heli lahaa hadda arrintaasi ma tahay mid sahlan ileen aniga waad og tahay oo inaan macallinka qur-aanka ahay arrintaasina ma aha mid sahlan ee sidee wax la yeelayaa ama dee la dhahaya bal ii sharaaco ii sheeg wax waa la ogyahay inaysan ahayn wax fudud macalin basbaasow gartay si wax looga qabtana Eh.
waxaa lagu ballamay Mm.
in shir guud Eh, oo looga wada hadlayo horumarinta waxbarashada la qabto waa magartay lagana soo wada qayb galo waa sax waxaan diyaar u ahay inaan qaybteeda ka qaato rooblow sidii hawshaa loogu guntan lahaa oo la isugu dhabirjabin lahaa waa arrin wanaagsan arrinka aad ka dhawaajisay marka taas ayaan kuula socday haddana waan sii soconayaa goorta ballantana waa lagula soo socodsiin doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgel diibaano dhegeyso akhri qur-aanka rabshada jooji aan ardayda ku wato diibaano waan ku maqlayaa hooy Nabaday Waa- macallin.
waa yahay nabaday rooblow waaye waryaa liiban fadhiisto haye nabada haye nabaday rooblow waryaa liiban maanta dhan waan ku arkaya ishaan ku haya galabta lagu faasixi maayo halkaas fadhiyo haye caasha akhri sida ayaanoo kale u akhri waa fiicantii subax kor u qaada waa idin arkaya isha waa idinla socday rabshada iga daayay si fiican qur-aanka u akhriya haye haye khayr allah idin siiyo
muxuu bay hooyo ariga soo xiray waa habeennime hooyo baldaqso ariga soo xiray waayahay hooyo ma ogtihiin muxubiyata haliilow in macallin basbaas uu dugsigii dib u bilaabay hadda iyo wixii ka dambeeyena tahliil la geynaayo dugsiga qur-aanka uu horay uga habsaamay intii dagaalada iyo istaba orodka lagu jiray hooy anigana miyaanan dugsiga iyo qur-aanka la igeynayn maya hooye adiga muxuboy adigu waxaad ku filan tahay oo aad noo qabanaysaa adeega guriga iyo ariga oo aad la joogtid intaas wey adeeg hawshaadu hooyo taasi cadaalad ma ahan in aniga hawsha guriga iyo ari la iraaciyo tahliilna keligiis dugsi la geeyo hooyo tahliil waa waa waa walaalka hooyo waana wiil wuxuu la tartamayaa wiilasha kale adiguse adeega gabdhaha oo ay guriga ka qabtaan iyo ariga iyo hawshaasaad leeda hooyo macaaney ee ha ooyin ha ooyin hooyo hooyo muxubay ha ooyin maxaa la ooyeysaa
maxaa la ooyi waayo hooyo anigaba waxaan rabaa inaan gabdhaha facee ah inaan la tartamo xaqna waxaan u leeyahay inaan wax barto noloshay ma ariraaciyo guriga hawshiisaan ku ekaanaya hooyo hooyo maad iyadana u daysid wax ha baratee gabdho badan oo iyadoo kale ah ayaa wax barta war adduunyada ilaahigay oo haddee haddaa idin jirtaa leedihiin bal yaa ariga la jiraya adeega gurigasa yaa gacan igu siinaya bal adduunyada ilaahigay idinku haddaa saa tidhaahdeen aniga yaa wax ila qabanaya hooyo kaftan ha loo sameeyo hawsha aniga iyo tahliilba qofba waqtigiisa ha qabsado yaa muxubo muxubo taasi hadal ma aha inuu wiilku uu jikada kaltanku lagula sameeyo iyo adeega guriga ma aha hooyo taasi hadal gabdhaha hawshoodu waa wax la og yahay wiilasha hawshooduna waa iska caddayseen way hooyo muxubo hooyo taasi xaq ma ahan in tahliil markii hore siduu doono u ciyaaro markii waxbarasho la gaarana isaga keligiis la geeyo
war ilaahigay adduunka ilaahigay war waa aakhiru sabankii la sheegi jiray muxuboy hooyo hadda ma waxaad leedahay adigaa anigaa saxa oo adigaa qaldan bala aan ku maqle maya hooyo macaan aniga kuma odhan waad qaldan tahay ee waxaan ka hadlay in anigana xaqa waxbarashada wax layga siiyo midda kale hooyo muxuboy miyaanu tahliil maqaayadda adeegeeda ka shaqayn wax kastoo aan suuqa uga baado miyaanu degdega ila soo cararin miyaanu gacan igu siin oo wax walba aanu ila qaban hooyo muxuboy tahliil waa walaalka ee udda waana wiilka keliya hooyo aboowahee waan jeclahay aad baan u jeclahay waxaan jeclahay inuu wiilasha aasaagii ugu horeeyo hooyo muxubba waa runteed iyadana ha la geeyo waxbarashada wixii howl ahna waan la qaybsanayaa walaalooyinoo xildhan laa gartaa weynaa midda iyaga iga saxsan bal waayahaye waatan allaha inoo beriyo waynu ka tashan doonaaye muxuboy hooyo waxaraha soo xidhay digaaggana ooda u adkay dabacaddeeyihii waad ogayd habeen horisu u galeen waayahay hooyo adna tahliilow hooyo dadkaa taagan gaaska ka gad kirlayaashana dabka iisaa shaahu ku hadhay khayr allah idin siiyee aniguna hooyo haween muran ka dhexeeya oo xaafadaha ah ayaan soo xallinayaa waa idinkaas waayahay hooyo waayahay
haye mad caliyow iyo soobay xaggee bay idka keenta maanta waa dhantiino aad isku daba ordaysaa
unuwa geedi salaamba ku deerne jigrow adiina salaamba ku deerne furugo ana wadidiina had shooba adikiin dhiibay furugi mindhibi unishal gordaane galantaane tan midgeed itambede jigrow salaamaba jarto walba shal garado aysa bismillaahi raxmaan wareedhag labadaadii gacmood midigtaadii waatan bidixdaadiina waatan anaa kukala tusaye waxaad yeelaysaan ii warramo oo sidee bay wax u jiraan bal ii warramo warmaanooyaal warmaanooyaal waa wareersanaya maka sakarnaa wax aan ku waragno
war bal amuurtaan iyo mashaqadaan eega war maxaa idinku dhacay waad la wareersantiin warniyow bisigeedi unu shalay un usni bedadkii bush ee buushishley ya marki ahadeego is ernay ha muraasini ya anishae kore geeka burur mae hadee bururaawna may taraase burur may tare geeka beeli bistoolo bayaale haye haa markii misigadii nalaga gatay oo lacagtii nala siiye aasaantayna saan lasoo daba dhigtay haa waa kadibna maxaa dhacay oo maxaa dhacay maalin jooga kisti un haysaniba galantaan kulubahay un oo fiiriyaan yanana dhacay geeki yaaba jar allow dawkuwa oo hadda farihiina waxba kuma jiraan haddii xataa kiiloo sokor laysoo gada lahayn xataa maxaa naga bici lahaay
waxaad yeelaysaan bal inta isdejisaan horta xaggee baa la idinku dhacay oo la idinku furta niyow jidkii la sheega jaray jiiradii tubcaana oo dadka sheega jareen yaninengali geekaano isbaara dhikdeeno lukumaro waaye oo dadka hahda cinsheenay muslimka dhibi ya meelo nii helen geek wiliba maybakiin ku dorano dadkii kaleen saasa weelan oo noo horeey haha horta mar hore ayaan idiin sheegay inaynaan meel aad la martaan adeegiina inaan helin haddii aan la samaysan hub iyo ciidan idin difaaca mar hore mar hore mar hore horta taladaas maabahumayne taladaas mahumayne geek aniib mara bururay haddii bistoolaha ay faday wali weelo fadiiba laakiin ana jigrow may baki lahaa hub mafayla taasna haddii dhiyaasoonna ini dadka dhan ansaminaadan yakiin sheegi tan kalena haddii hub meelo kooy oo dhalinyaro kooyta oo debley ee may banagadaase ini dhibaato hor le oo niin kooyta
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil qayb kale oo ka mid ah sheekadii taxanaha hayada lama huraan ee uu alifay wariyey cabdulqaadir maxamed mursal halkaad kala socoteenna waa v o a barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha dhegeystayaal waxaa naga xasuusinahay inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan sida aad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabeysha ee boolyada fadlan noo soo sheega waxa aad jeclaataan ama aad daliishaan ee ku jira barnaamijka boolyada fikradihiina noogu soo dira emailka laanta af soomaaliga ee v o a somali at v o a news dot com mar kale haddii aan ku celiyo waa somali at v o a news dot com idinkoo qoraalkiina cunwaanka uga dhigaya barnaamijka wacyigelinta dabeysha haatana aan ka codsado saare ciidle oo barbarkayga fadhida bal in qodobadii warka caalamka u doorkalana inoo dirmarto mahadsanid xuseen diyaaradaha dagaalka ee masar iyo liibiya ayaa maanta duqeeyey xarumo ay kooxda daacish ku leeyihiin bariga dalkaasi liibiya taasi oo lagaga aargudanayay dilkii qaargooyada ahaa ee lagula kacay koob iyo labaatan qof oo u dhashay dalkaasi masar oo masiixiyiin ahaa duqeyntan ayaa lagu bartilmaameedsaday xorooyin kooxdaasi oo ku yaala magaalada derma saacado yar uun kadib markii kooxda daacish ay internetka soo gelisay fiideo muuqaal ah oo muujinaya dil qoorgooyo ah oo ay dadkaasi kula kaceen madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi ayaa khudbad u jeediyey wuxuu wacad ku maray inuu jawaab ka bixin doono dilkaasi loo geystay oo uu ku tilmaamay mid argagixiso ah oo nacayb badanna muujinayay dhinaca kalena saraakiisha dalka ukraine iyo hogaamiyayaasha jabhadda goonigoosadka ah ee ruushku taageero ayaa dhinacba dhinaca kale ku eedeeyey jabinta xabajoojin cusub oo dhowaanta dhex maray labadaasi dhinac
waa tahay sahra aad iyo aad baad u mahadsan tahay maqalka muusiga dhigiina kusoo dhacaya waxa uu hordhacu yahay heeskan oo ay nagu luqay doonaan fanaaniinta zaki iyo nasteexo
oo beri samaado xooluhu farqanaya oo beri samaado xooluhu farqanaya sida loo maadaa kalgacaylkii burure oo sida loo baahdaa kalgacaylkii burure kugu baraari daimada barwaqaystay aragtida muda wiilashayda ku buseela egmada kugu baraanay daimada barwaaqaystay aragtida muda wiilashayda ku buseela egmada
baliyada xareetiyo toganka burqanaye baliyada xareetiyo toganka burqanaye ubudacay ka imaha boholyow galoo qabo ubudacay ka imaha boholyow galoo qabo farxad lagu bogaadshagaad la wadaagtay bilcidhe farxad lagu bogaadshagaad la wadaagtay bilcidhe kugu baraarday kugu baraaray heestaasi ayaanu kusoo gebgabaynaynaa barnaamijkeennii wacyigelinta cudurka dabaysha idaacadda waxaa idinla socotinayay xuseen barre iyo saare ciidle intaanu kulmayno lixda iyo barka wakhtiga bariga afrika waxaan idin leenahay sidaa iyo macasalaama
kugu baraarday mada barwaaqaystay aragtida guda wiilashayda kubuseelayeegmada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.